doorashada ka dhacaysa koonfur galbeed toddoba iyo tobanka bisha soo socota annagu ciidanka xooga dalka soomaalida haddii aan nahay horta waxna ma doorano annagana mana la dooranayo aadi wax dooranaysa ma lihin shaqo kuma lihin annaga amniga ayaa na quseeya amniguna labaan u kala qaadayna gudaha iyo magaalada gudaheedana ciidamada booliiska ayaa howlahaasi qabsanaya annaguna banaanka ayaan u baxaynaa oo difacyaan leenahay ciidamada magaalada ma joogayaan way ka baxayaan banaanadaas kaloo dhan anagu difac ka gelaynaa oo aan ilaalinaynaa wixii nalooga baahdo oo hawl ah oo gudaha looga baahdana waa qabanaynaa annaga oo ka amar qaadanayna taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo uu hogaamiyo generaal sarayagaas daahir indhaqarsho iyo abbaanduulayaashiisa marka hawlahaasi ammaankiina hadda sugistiisi waan bilowna banaanka kore ubixitaanka ciidamadu way bilaabeen wayna socotaa hadda howlaha aan hadda ku dhex jirno ayay ka mid tahay waayo maxaad samayseen marka maalmo dhowey dagaal baa ka dhacay daynuuna iyo meelo kale maxaad samayseen oo howlgala daynuuna dib baanu la wareegnay oo sagaal iyo labaatankii bishan ayay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo qaybta lixdanaad ay la wareegeen gacantooda ayayna ku jirtaa wayna ku sugan yihiin waxaada dhibana kama taagna nawaaxigaasna aad iyo hadda ammaankooda u sugan yahay ciidamaduna howlgalladooda horey usii wadanayaan waa meel fadhinaya maaha marka say ku dhacday inay toban maalmood ka badan haystaan daynuna daynuunay al-shabaab ma haysan ma haysan al-shabaab maba jooginba way yimaadeen way ka tageen marka yaad ka qabsateen daraad al-shabaab marka way joogeen wax jooge wax qiimo leh ma ahayn aynu ka gudubna taas marka arrinta ku saabsan walaaca ka jira xildhibaano iyo senatarana way ka hadleen doorashada gaar ahaan magaalada kismaayo waxyaabahay soo qaateenna waxaa ka mid a musharaxiin badan inay yimaadeen ciidamo badan magaalada ay soo galeen dhaqaalo badan iyo lacag badan magaalada ay soo gashay sida la sheegayo amniga ayaan marka ka walaacsannahay dheheen doorashada iyo xilliga doorashada la qabanayo magaalada walaacaas ma kugu jira adiga walaaca aad sheegayso horta adiga kaa maqlaa aniga wax walaaca anigu ma arag walaacna ma maqal mana arag mana jiro wax walaaca keeni karaanba jirinba meeshaan xildhibaanaa wax dooranaya madaxweynea la dooranaya haddii la doortaana madaxweyne noqonaysa oo annaguna aan la shaqaynaynaa marka wax hadda culeyska aad sheegaysaan idinkunbaa buunbuuninaayo oo dhibkan wada maahane idaacadihiina annagu ma aragna oo culeyska aad sheegaysaan baydhabaana ku sugannahay waa gartay xildhibaanadu way ka hadleen waxay leeyihiin baro loo yaqaano oo ay fikradahooda ku gudbiyaan wayna ka hadleen marka wax warbaahintu ay abuuratay maaha marka adu waxaad leedahay wax amni darro ah haba yaraatee ma dhacayso xilliga doorashada ma dhacayso mana sugina amni darro mana dhici kartaba mana dhacayso amni darro wax la yidhaahdo ciidamo nagu filan aan haysanaa boliis ha noqdaano military ha noqdaano ciidamo way joogaan dalkan dhibaatana ma dhacayso mana la sugayo madaxda gobolka iyo kuwa heer qaranba ma kala hadasheen amniga iyo sugidiisa oo ma ka wada fadhiisateen qaabkay u dhacayso doorashada iyo howlaha maaragtay sida loo wajahayo horta arunow adiga mid yar aan ku fahamsiiyo aniga waxaana xukuuma taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wixii amara asagaan ka qaadanaynaa ma aha inaan mataqaanaa siyaasiyiin aan la kulmayno maya sharciga militarigu ma ogola taa taliyaha ciidanka xoogga dalka abaanduulayaashiisa ayaa annaga ka amar qaadana ayagaana amarkana siinayo marka goobta ay doorashadu ka dhacayso wax doora miyay ku leeyihiin ciidamada militarigu mise waxay u gaar tahay ciidamada booliiska ah amisom miyay joogayaan goobta taas waxaad weydiinaysaa siyaasiyiintaas ka wareysanay taas anigu shaqa kuma lihi hawshaas laakiin ciidanka adiga u taliso haba yaraatee ma taliyaan goobta dalka soomaaliyeed w anigu waxa aan xukumo qaybta lixdanaad shaqa kuma leh ayagu doorasho waxna ma doortaan lamana dooranayo difaaca waxay leeyihiin magaalada banaankeeda waajibkoodu yahay waxay waajib kale oo dawladda ay soo bixisana waa qaadanaynaa annaga
cidda u tartamaysa hogaanka gobolka cid idinka la idin sheegay oo laydin yidhi kama qayb geli karto doorashada ama goobta codbixintu ka dhacayso ma iman karto miyaa jirta
adaa ii sheegaya taas anu kama warqabo maya su-aalaan ku weydiiye ahayd amar la idin siiyey oo laydin yidhi musharax hebel goobta doorashada ma iman kara miyaa jirta cid la yidhi ka celiya annaga doorasho ma jirto mana maqlo haddii la idin keena ka waran amar noocaas oo la yidhaahdo musharax hebel goobta doorashada ma soo geli karo cidhahaysa baa ma jirin maxaa kaa keenaya dadkani waa muwaadiniin soomaaliya ciddii wax dooranaysa iyo ciddii doorasho rabto way ka qaybgelaysaa waa gartay laakiin dabcan waad la socotaa sababtan saas ku weydiinayo dawladdu si rasmiya uga hadashay oo aan sir ahayn oon caad ku jirin oy sheegtay in mukhtaar roobow abumasuur aysan ahayn inuu ka qayb galo doorashada wayna ka mamnuucday marka arrintaas eed u aragtaan idinka waxogaasuma arka arrinta aniga dawladda federaalka waddankan iyadaa xukunta marka waxaad leedahay amarkii amarkii looga mamnuucay mukhtaar rooba wuu soconaya ma ka aniga ma qusaysin siyaasiyiin qusaysa siyaasiyiinta wax ka weydiinaya arrintaas ani arrin ciidan i weydiin aniga amni wixii ku saabsan welcome soo dhawow waxaan amni ahayn anigu shaqo kuma lihi waa gartay marka maadaama howlgalkaagu u badan yahay gobolada koonfur galbeed qaybta aada u talisay ciidankuna ay halkaa joogto muddona aada ballan qaadayseen inaad furaysaan jidka u dhexeeya muqdisho iyo baydhabo waxbana aan laga qaban ma kula tahay qofka la doortaa inuu idinkala shaqayn doono jidkaas furidiisa iyo amniga ha ha waan aaminsanahay inuu nagala shaqaynayo furitaanka jidka aadaan u aaminsanahay